qaraxa uu ahaa ismiidaamin loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey ayaa lagu weeraray xero ciidanka koob iyo labaatanaad ay ku leeyihiin deegaanka bacaadweyne oo qiyaas ahaan degmada gaalkacyo u jira laba boqol oo kilomitir kagana beegan jihada koofureed taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal cabdicasiis cabdulaahi xogolof ayaa v o a uga warbixiye qaraxa ismiidaaminta ahaa ee lagu weeraray xerada ciidanka bacaadweyne
waa mahadsantahay v o a iyo shaqaaleeda waxaan rabaa inaan kuu sheego meeshaa qarax maanta ka dhacay aafaafka hore xerada ayay gaari qarax laga soo bixiyey ayaa ciidanka oo heegan ku jiro kawana kana warhayay ayaa ku qarxiyey gaariga meeshaas xerada dhacdeen ee ku ciidan kuleeyahay xooga dalka soomaaliya horteeda ma khasaaraha qaraxaasi bal haddaad nala wadaagtay
maya annaga dhinacaan ciidankana wax khasaara ma soo gaarin nafti kii watay oo lunaarka waa ku qarxay
war baa sheegaya in laba askari oo ahaa ilaaladii hore ee xarunta inay ku dhinteen qaar kalena ay dhaawacmeen
wallahi de anagu haddaan ani taliya yahay waxna i weydiiso waan kuu sheegay
aaggan waxaa ka jira qeybo kamid a gacanta waxaa ku haya shabaabka xogaha aad ka haysaan iyo inta ay la eg yihiin bal haddaad nala wadaagtid
wax hadda aan leenahay dee wax oo waddankan hadda ay degan yihiin meelaha ay joogaan waxaan islenahay xogta iyo wax kasta oo laga hayaa dee lalama wadaagi karo media laakiin waxaan ku sheegayaa xaqiiqatan waktiyadii lasoo dhaafay waktigan wuu ka bedelan yahay waxaan rajaynaynaa waktiyada soo socda inaan ka saarno degmooyinka ay haystaan haatanna awood awood iyo tabar ay isku difaacaanna male waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda waddankaa joogaay ma jiraan
generaale waxaa jira howlgallo ciidamada xooga dalka ay muddooyinkii ugu dambeeyey ka wadeen gobolka oo weliba aada xowli u ahaa dad badanaa lagu qabtay qaraxyo gawaari baa la qabtay ma kuu muuqataa in howlgallada weli ay qabyo yihiin oo shabaabku ay idinku soo wajahan yihiin
aad iyo aad wax soo wajahana ma jiraan wixii ugu dambeeyey waa waxa la fasiliyey iyo waxa la qabtay intaba gaalkaayo waa maqlaysay wixii ka dhacay kan hadda waa la fasiliyey waxyaaba o dhanna waa lala socdaayo wa wa waxaan la soconnaa sida ay u sameynayaan baan la soconnaa marka waa mahadsan tahay dadkaasi hadda taliya saake gaari kale oo qarax sidaa lagu qabtay gaalkacyo bal haddaad wax ka haysid xoga
maya waxaas waxaan rabnaa inaan weydiino hadda gaalkacyo ma jooga waxaan weydiinaynaa cidda ku sugaalo gaalkacyo joogta inkastoo xerada ay ku taallo duleedka bacaadweyne haddana lama ogaan kara khasaaraha dhabta ah ee qaraxa uu ciidanka u geystay hase ahaatee mid ka mid a dadka deegaanka bacaadweyne oo v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay dhimashada laba askari iyo dhaawaca afar kale ciidanka kow iyo labaatanaad ee ku sugan deegaanada galmudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab waxaana magaalada gaalkacyo iyo qeybo ka mida gobolka ay ka fuliyeen howlgallo lagu qaqabtay qaraxyo iyo dad la sheegay in ay ka mid yihiin kooxda al-shabaab maalmo ka hor ayaa ciidanka ku sugan xerada bacaadweyne howlgal ay ka fuliyeen deegaano hoostaga camaare ay ku qabteen saddex ka mid a kooxda al-shabaab kuwa oo la sheegay in si dhumaaleysi ah ay ku galeen deegaano aan ka fogeyn camaara inkastoo qaraxa ismiidaaminta ah aysan jirin cid sheegatay weli haddana qaraxyada caynkaana ayaa ahaa kuwa inta badan ay geystaan maleeshiyada al-shabaab ayna ku weeraraan mas-uuliyiinta iyo xeryaha ciidamada dowladda federaalka qaraxan lagu weeraray xerada ciidanka kow iyo labaatanaad ee deegaanka bacaadweyne ayaa noqonaya qaraxii ugu horreeyey ismiidaamin ah oo xero ciidan oo ku taalla deegaanada galmudug lagu weeraro gaar ahaan xeryaha ciidanka kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a hobyo